اصبر فإنك يا أسير شمس تدور لها الزهور متقدم رغم القيود ورائد رغم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada shabakada islaamiga ah ee addacwa dot com waxaa idiin soo gudbinaynaa muxadarooyinkii silsiladda ahaa ee la magac baxay halganka geeska afrika iyo fadiilatu sheekh cabdiraxmaan abyad waana muxadaradii labaad ee muxadarooyinkii halgan geeska afrika dhegeysi wacan insha allah سجن الخيانات الصقور أنت الأبي وأنت في زمن العمالة كالسعير أنت الهمام تقود في سجن الخيانات الصقور أدري بأنك متعب لكنك الليث الهصور أدري بأنك منهك لكنك الأمل الكبير أدري بأنك الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ama bacdu ayuha alkhutfula asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu salaantaas kadib muxaadaradeena insha allahu tacaala aan kaga hadlaynay siraaca geeska africa ama qarnul afriqi oo dhulkaan ku noolnahay ah oo aynu qaybta ka nahay iyo taariikhdiisii iyo soo jireenkiisii muxaadaradeeni shalayto ereybixino iyo waxay u badnayd madkhal ama aynu aada iyo aada maaragtay n waktigeena ugu bixinay inaynu ka warano cilaaqada ka dhexaysay nimankaas aynu hadda islayno ee tigreyga iyo abxaarada hadda aynu maanta ishayno isnahayn jirnay iyo xuruubtii saliibiya waxaynu kaloo ka waranay muslimiinta guud ahaan cilaaqadii ka dhexaysay bariga africa ama geeska africa kula noolayd iyo yani maaragta allahu mustacaan nimankaas maanta marka insha allahu tacaala cilaaqada ama xiriirkaas aynu faahfaahin doonaa haddii alla ka dhigo biidni illah inta si aynaan muxaadarada gelin insha allahu waxaa wanaagsan inaan isla fahano dhulkan aynu ka sheekayn doono ee imaaraadka islaamiga ah iyo kuwa gaaladaha isku laynayaan dhulka horta uu yahay waayo waxaa laga yaabaa in badan oo dadka kamidi inaanay ku baraarugsanayn ama aanay la socnin ama aanay kharaa'idka iyo taariikhdaas aanay arkaynin oo ay uhaystaan keliya dhulka ay naga maqan inuu yahay dhulka aynu hadda inagu rahno soomaali galbeed ama soomaali ogaadeen qofba sida u yaqaano khariidada halkan la idinku so maaragtay idinka muuqan doonta biidni illahi insha allahu tacala waxay tilmaamaysaa dhulkaasay si guud horta u tilmaamaysaa iyo imaaraadkii waktigaa ka jiray ama imaaraadkii islaamiga ahaa ee waktigaa ka jiray insha allahu tacala waxaan filayaa akhuuna inay usahlanaato inuu maaragtay allahu mustacaan inoo soo saaro inay usahlanaato ayaan rajayn doonaa biidni illahi insha allahu tacala waxaad arkaysaan ya ikhwa dhib mara qolada kamaradan haddaan kamaradooda ka jeesto waxaad arkaysaan khariidada halkaa kusawiran dhinacan waa xagga uga shiga bidixda ama maaragtay aniga bidixdeyda ku beegan waa dhulka hadda soomaaliya loo yaqaano khaliij alcaadan marka xaggan looga soo gudbo qabaa-ilu soomaal baa ku qoran waad ujeedaan baan filaya waa maabki yaraa ee sadanka ahaawy inta wixi xagga kasoo xiga marka ee ay ay ku qoran yihiin yani maaragtay farta yaryar ee aadka u faraha badan leh waa dhulka hadda loo yaqaano ethoobia ama waa ethoobia dhulka hadda loo yaqaano dhulkaas waxaad arkaysaa qofkaas carabiga akrin kara meel waxaad ku arkaysaa dali meeshan hoose waxaad ku arkaysaa sharqa waxaad ku arkaysaa hadiya waxaad ku arkaysaa harar waxaad ku arkaysaa qubjaar waxaad ku arkaysaa oban waxyaalaha ama magacyada meesha ku qorani ee ethoobia dhulka hadda loo yaqaanaba dhammaan ku wada fidsan dhulkaasi waa dhulkii ay ka jireen imaaraadka islaamiga ah ee muslimiinta ay weligood ka talin jireen walaalkaas ageena saciid khayrnaas iyo waxaad arkaysaa harar afwan harar qojaar yani oban dhulkaasi waxa weye waa qof kasta oo akrisan doonaa yani waxa ishana mar kastaba qofka ha ku dhufto yani marka aynu mamlakada ama aynu boqortooyinka soo qaadno isha ha ku dhufto matalan oban oo kale waa meesha ugu koreysa ee ganaakiilaba ka hooseysa oban waa mamlaka islaami haweyn ama ivan dadka qaarkood ay yaqaanaan mamlakada islaamiga haweyn dhulka ay ku fadhidaa islaamku uu ka talin jiray ee muslimiintu ay ka talin jireen waxyaalaha aynu macaawa ka taarikheyn doono kamida insha allahu tacala dhulkii laisku leyn jiray ahaa waa meesha hadda ay ku taallo caasimada wadankan loo yaqaano ethiopia addis ababa meesha ay ku taallo weye kharaadaas halkaas ay noogu wali doontaa ilamaa walaalka aan ka iraada insha allahu tacala bedel biidnillah imaaraadkaas mid mid baan usoo qaadi doonaa insha allahu tacaala imaaraadka waxa ugu horeeyey saltanat obad sildanada la yihahdo ama ifaq ifaq waxa u yaqaana dadka aflaatinka wax ku qora laakin dadka afcarabiga wax ku qora kutubta islaamiga wax kusoo guuriya waxay u akriyaan obad oo zaad saldanadaasi waxay jirtay boqol iyo afar sano ayay saldanadaasi jirtay oo ay ka jirtay dhulkaas hadda aad arkaysaan maaragtay allahu mustacaan aadka u maaragtay allahu mustacaan weyn saldanadaas boqol iyo afartaa sano jirtay waxaa ka dambeysay saldanatu cadal saldanatu cadal iyaduna waad arkaysaan cadal harar maxaa ka xigtaa laakiin sida aynu sheegi doona insha allahu tacaala iyadaa qabsatay markii dambe ovad lafteeda la wareegtay saldanatu cadalna boqol iyo labaatan sano ayay iyaduna talinaysa kadib waxaa ku xigtay saldanatu harar saldanatu harar ayaa dabeedna ku xigtay saldanatu hararna yani waxay labada saldana hore marka la isku daro ovad iyo cadal waa laba boqol iyo shan iyo soddon sano wey ovad saldanada la yidhaahdo waxay bilaabantay baa la yidhahdaa ama ay askumantay qarnigii toddoba waxay askumantay baa la yidhahdaa qarnigii toddobaad hijriga ahaa bimacnaa yani toddoba maaragtay qarnigii toddobaad hijriga ahaa bay ankumantay oo asaasantay baa la yidhahdaa waxaa ku xigtay markaa saldanatu cadal labadaas saldana markaad markaa isku darto intay jireen waa laba boqol iyo shan iyo soddon sano laba boqol iyo shan iyo soddon sano oo qarnigii toddobaada marka waa sagaal boqol iyo shan iyo soddon sano markii sagaal boqol iyo shan iyo soddon sano hijrigu markii hore lasoo gaaray waxaa bilaabantay saldanatu harar saldanadaasi goormay dhacday waxay dhacday kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba milaadiga macnuhu marka waa maxay taarikha dadka qaarkoodna ku yar adkaataa laga yaaba laakiin aan soo dhaweeyey haddii aynu kasoo bilowno shawa saldanada la yihahdo oo tii ugu horreysay muslimiintu ay aasaasaana oo aan nidhi darsigeena hor qofka xusuusta sagaal boqol iyo afartanki hi milaadiga bay aasaasantay oo saddex boqol iyo sagaal iyo labaatan hijriga ku baagnaa bimacnaa sagaal boqol iyo afartan taariikhda milaadiga markay ahayd ayay saldanada la yihahdo shawa ay aasaasantay shawa balabasiiriya meesha ay ku taalo yani waxa weeye maaragtay waa dhulkan hadda gobolka amxaarada loo yaqaano marka laga soo bilaabo waktigaas oo sagaal boqol iyo afartan milaadiya ilaa markii harar ay dhacday oo kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba ah waa muddo sagaal boqol iyo toddobiyo afartan sana muddadaa sagaalka boqol iyo toddobiyo afartankaa sana ah dhulkan hadda ethoobiya loo yaqaano laba dabol mooye ee waxaa ka telinayay imaaraat islaamiya waa sagaal boqol iyo toddoba iyo afartan sano yani waxa weeye laba gobol mooye inta kale waxaa ka telinayay imaaraat islaamiya baa ka teliya imaaraatka magacyadaa wata laakin kala duwanaa carabaan ku dhufan doonaa mid kastaba insha allahu tacala ayib imisaa marka hadda dhulka hadda christanku haystaan ama salibiyadu ay haysataan dhulkaas waxay salibiyadu la wareegeen ama nimankan tigrayga afxeerada leedaa kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba milaadi waxaana gacanta ugelaya isticmaalka ingiriiska marka la isku duuduubo isticmaalka ingiriiska gacanta ugeliya waana arki doonaa insha allahu tacala kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba milaadi ilaa maanta oo markaa laba kun iyo toddoba ah imisaa udhexeeya waa boqol iyo toban sana sila boqol iyo tobankaas sanana waxaa markaa haysta christan baa haysta bimacnaa sagaal boqol iyo toddoba iyo afartanna muslim baa ka talinayay boqol iyo toban sanana waxaa ka talinaya maxay gaala iyo christan baa ka talinaya idan marka ma beled islam baa oo laynaga qaaday oo dhac ku maqan mise waa beled gaalo silana waynau haysana markan ethoobia maqan aan leenahay dhul gaalo wey ma dhul gaalo maya dhul islam weye haddaan ka gudbo yani maaragtay sida imaaraadka islaamiga ukala deganaayeen markii ay dhacaysay yani maratay kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo toddoba la ridayey imaaraadka islaamiga la ridayay waxaan ku arki doonaa darsigeena dambe insha allahu taala khariido gaaru leeyahy lakin hadda waxba isugusi mashquulin maayo insha allah walaalayaal markay imaaraadkaasi bilaabmeen oo imaaratu shawa ay ugu horreysay oo dadkii dhulkaa deganaa ay muslimiin noqdeen oo islaamka qaateen yani dhulka ay degana deganaayen aan ka sheekeyna dhulkee wey waa waxaa kasoo haray gobolka yaratikaygu dego iyo gobolka amxaarada degto labada gobol waxay kasoo haray yani walaalku hadduu khariidada labaad walaalaha tusiyo ficnaan lahayd labadaa gobol oo si gaara u wada suntan oo yani maaragtay calaamad gaara wata ayaad arki doontaan biidni illahi insha allahu tacala wixii aan labada gobol ahayn inta kale waxay ahaayeen imaaraat islaami ah waxaana ku nool dad islaama ilamaa haddana dadka ku nool aklabiyadoodu dad muslimood laakiin mushkiladayna haysata waa maxay taariikhdana ma naqaano mana daraasayno waana layna kala qariyey mana garanayno meesha dadku ay u kala nool yihiin haddaba fiirsataan intaa sida gaarka umadow intaa yare sida gaarka umadow waa khariidada etoobiya khariidadaasi intaa yare sida gaarka umadow waa gobolka tigrayga iyo gobolka nimankala amxaarada intaa waya inta gaalada kuno ku noolay kana soo duulaan muslimiintuna kaga duuli jireen iyana ayna kaga soo duuli jireen ilaa maa haddana saldhigo intaa wixii ka soo haray dad muslimiina u talin jiray aqlabka dadka ku noole waa muslimiin xoogay cawaama iyo xoogay diimo kala haysta mararka qaarkood wayna tanaxaan laakiin beled islam dhul islam wey laakiin da hadda waxaa laynagu wadaa yani maaragtay in isagana lanuusiyo laynaga qaado yani maaragtay kii yaraa ee la maaragtay labada gobol ahaa ee la isku daray waqooyiga koonfurta la yirina isaga laftiis hadda laynogaga dagan yahay inta haddaan kaga baxo insha allahu tacaala kharaidka laga yaabo walaalahan baasoo ka dhageysanaya hadda inaanay xiise usameyneyn maadaama kharaidka aan arkeynin imaaraadkaasi waxaa ugu horeeya nin imaaratu maaragtay allah mustacaan shawa imaaratu shawa waxay aasaasantay saddex boqol iyo sagaal laatan hijri oo sagaal boqol iyo afartan milaadiya imaaradaasi waxay aasaasantay wakti ay nimanka kristanka ah tigrayga iyo nimanka leer abxaaradu ay da daciif ahaayeen iyaga laftoodii baa la qabsaday waxaana qabsaday yani maarata dad cawaama qabsaday oo boqortooyadoodu kala wareegay oo caasimadoodii maaragtay allahu mustacaan uksoom la ohan jiray ka burburiyo caasimad cusub oo salta la yihahda samaystay waktigaasa markaa muslimiintu intay si gaara uxoogsadeen ay markaa boqortooyadaas u asaasantay boqortooyadaas wax taariikho fara badan lagama hayo waxaa ku rigtay boqortooyada tii markaa la oran jiray ivat ama ovat la oran jiray boqortooyadaasi waxay maaragtay aasaasantay tii hore ee shawa ahayd markay burburaysay bay iyana aasaasantay waa qarnigii toddobaad hijriga taarikhda meelaha markay hadday markaa aasaasantay waxaa boqortooyada aasaasay nin la oran jiray camar wali asmac ama walashmac sida dadka cajamta ee dhulkaa deganaa ay markaa utaxriifiyeen ninkani nin wuxuu caraba oo muslima camar ama cumar wali ashmac baa la ohan jiray lix boqol iyo lixdan iyo sagaal ayuu ninkaasi imaarada aasaasay shan iyo toban sanana imaarada madax ka ahaa oo imaarada utelinay isla waktigaas ay aasaasantay maaragtay allahu mustacaan imaarat alawfad alislamiya waktiga ay aasaasantay waxa ayana ka barbar aasaasmay boqortooyada amxaaradaad maqasheen nimanka amxaarada la yihahdo boqortooyadooda aad maqasheen maaragtay dagaalka faraha badan le nala geli doonayno maanta ka sheekayn doona iyo beri iyaba hadii alla ka dhiga insha allahu tacaala iyana waktigaasay aasaasantay waxaa aasaasmay nin aasaasay nin la ohan jiray yakunu amlak yakunu amlak boqortooyada wuxuu aasaasay lix boqol iyo lixdan iyo sagaal wuxuuna ninkaasi boqortooyada hayay yani maaragtay ama boqortooyadaasi maaragtay cafwan camar wali ashmac boqortooyadiisu ay dhisnay lix boqol lixdan iyo sagaal ila sideed boqol iyo shantii hijriga markay iska barbar aasaasmeen waxba taariikhda iyo tafaasiisha aada uga tirax tegi maayo insha allahu markay iska barbar aasaasmeen boqortooyada islaamka iyo tii amxaaradu oo christan ah maxaa markaa dhacay waxaa markaa dhacay herden iyo dagaal baa markaa bilaabmay dagaalkaasi marka waa kan ilamaa iyo maanta socdo wey waxaan marka muxaadarada ay noqon doontaa caawa haddii alla ka dhiga insha allahu tacaala boqortooyooyinka islaamka waxaa loo kala qaybiyaa ee qarniga afriiqa ka asaasmay afar qaybood guud ahaan tashawa oo aan niri wax taariikho badan lagama hayo iyo ovat iyo imaarata zayl cafwan maaragtay imaarat cadan iyo imaarat harar afartaa imaaro wa ilamaa iyo kun iyo sideed boqol iyo sideetan iyo afar milaadiga waktigaan ka taarikhayn intaan isticmaarku inoo iman afartaa imaara dhulka islaamka isu soo maray soomaaliya yani maarata eritrea dhulkan hadda ethoobiya loo yaqaan labada gobol marka laga reebo afartaa imaaro ba isaga dambeeyey iyo madaxdooda imaarada ugu horeysa ofat alislamiya la yihahdo waxa isu daba maray niman boqora ah waxaan jeclahay walaalku hadii uga sawirka uga dhigay insha allahu tacala mashaxdi aad arkaysaan cumar walashmac ninkaan la yihahdo ayaa imaarada aasaasay nin kasta oo boqoro markaa nimankaa kamid ihi dagaal culus wuxuu la galay nin kamida boqoradii amxaarada ee markaa yani maaragtay allahu mustacaan ka dhinac aasaasnaa yani muslimiinta ka dhinac aasaasnaa yakunu amlak ninka la yihahdo boqortooyada amxaarada aasaasay markiiba wuxuu dagaal kusoo qaaday boqortooyadii islaamka ahayd ee ovat mantiqada la yihahda ka jirtay dagaalkaas waxaa la yidhahdaa nimankan amxaaradu markaa ama kristanka tigrayga ee amxaarada iswataa aada bay uxamaasbaysnaayeen boqortooyadii laga dumiyey oo ay soo ceshadeen ayuu waktigaasi ahaa aad bay markaa uxoog badnaayeen xoog badnidoodi markaa maxay la jireen boqortooyadii cusbayd ee ovad ahayd ee islaam muslimiintu ay markaa aasaasteen ayay markaa la jireen dagaal dagaal la galeen shan iyo tobankaa sano ee cumar wali asmac ninka la yihahdo ee imaarada islaamiga ofaat aasaasay shan iyo tobankaa sano wuxuu ku jiray dagaal umana suurtogelin inuu maaragtay caasimad samaysto oo maaragtay allahu mustacaan dego bar waxaaba la yihahdaa shan iyo tobankaa sano inta badan wuxuu wareegaya duurka wuxuuba ku jiray dagaal buu ku jiray yakunu amlak markuu ninkaa ka adkaaday ninka amxaariga markuu ninkaa muslimkaa ka adkaaday oo maaragtay allahu mustacaan ka dhigay nin dibad wareega wuxuu markaa usoo jeestay muslimiintii dhulka ku noolayd inuu markaa dhibaato fara badan ugeysto ilamaa dhibtaasi ay gaadhay suldaankii masr waagaa ka tirinay suldaankii masr waagaa ka tirinayla dhibtii markaa ay gaadhay oo markaa warqad usoo daray usoo usoo diray oo uu leeyahay muslimiinta sidaa ka daa sidaad u dirayso yani waxa way maaragtay ka jooji markaasuu isna markaa warqad usoo diray oo uu leeyahay maaragtay muslimiinta waan hagaajiyaa oo wax dhibaata uma geysto oo waxaan weliba u baanahay inaad iga caawiso inaad iisoo dirta buu yihi nin qibti ahoo maaragtay allahuma istacaan baaderi inaad iisoo dirto waxaad ogtihiin amxaaradu iyo nimanka tigrad way ortodhoris yihiin oo ay isku madhab yihiin nimankan la yidhaahdo akbaadda masar degan ay isku madhab yihiin nimankana marka diin aad uma aqoonin waxay markaa u baahnaayeen marba in loo keeno nin maaragtay baaderi ahoo diinta baro oo maaragtay masar looga keeno ninkaa baaderiga diin beridda ka sokow wuxuu kaloo uqaabilsanaa ninka la boqrayo inuu isagu taajka saaro haddii aanu isagu taajka saarin odaygaa baaderigahi ninkana markaa boqor maaha yakunu amlaag yani maaragtay masar waxaa kaga xidhan inuu maaragtay usoo diro boqorkii maxaa leeyahay baaderigii isaga boqori lahaa markaasu wuxuu ku khasban yahay inuu warqado u qoro o yihahdo muslimiinta waan hagaajiyaa oo muslimiinta maratay wax dhibaata uma geysto warqaduhu ninkaasi qoray waxaa kamid ahaa ti uu lix boqol iyo toddobaatan iyo saddex uu maaragtay qoray waxaad arkaysaa inuu afar sano markaa ninkaasi boqortooyada haysto oo markaa kuleeyahay suldaankii masar intuu warqada u qoray uu kuleeyahay suldaan daahir waxaan xifdiyaa muslimiinta waxaan la gaadhsiiyaa meel alliyaalay meeshay doonaan kamaa yuxibuuna wayakhtaaruun qofki i yimaada xaggaad doonaysaa baa idhaahdaa meesha uu jeceliya doortaana markaa gaadhsiiya laakiin waa laga warhayaa jawaabtii markaa amiirkii masar uu markaa usoo diray waxay noqotay warkaaga waan haynaa akhbaaru lbilaadi cindana wamaa yakfa cana warkaaga waan haynaa wax naga qarsoona ma jiraan inaad muslimiinta meeshaa ku baabiinayso od ku silcinayso waa ka warhayna waxba nagama qarsoona ninka dhibaatadiisu siday u badnayd waxaad ku garanaysaan walaalayaal masaaridii kama aanay aqbalin horta in loo soo diro baaderigii boqori lahaa laakiin umama baahana boqor buu iska ahaaday markii isaga uu dhintay inankiisi sayoon ayaa markaa boqortooyadii la wareegay markaasu wuxuu u diray masaaridii warqada u cudur daaranay oo uu leeyahay ma ihi mithlu ali sida aabahay oo kale ma ihi wa ana axfadu lmuslimiina fi jamiici mamlakati muslimiinta o dhanna waan ilaaliyaa kuwa mamlakadayda iyo boqortooyadeeda ku nool waan ilaaliyaa dhammaantood buu yihi ayib maxay markaa kutusaysaa inuu isagu tusinayo aabihii inuu nin xun ahaa laakiin muslimiinta laayoo dhibaateeya laakin isaguu ka wanaagsan yahay markii markaa boqortooyada uu la wareegay xabashida ninkan la yidhahdo sayon oo aabihii uu kala wareego amxaarada boqortooyada aasaasay yakunu amlaag muslimiinta waktigaa isna maaragtay allahu mustacaan waxaa weli utalinayay cafwan waxaa iyana utalinayay wiilkii odaygii la ohan jiray cumar walasmac oo isna markaa iska dhintay isagoo duurkaa wareegay waxaana la ohan jiray yazu ayaa ninkaa la ohan jiray ninkan uu dhalay yakunu amlaak ninkan boqortooyada amxaarada aasaasay wuxuu lahaa naanays buu la baxay naanaystiisa waxaa la ohan jiray gabra maka macnaheeduna waxaa la yidhahdaa waa famxaar waa famxaar garan maaye luga alcarabiya waxay ku yahay tarjamadooda ay ku tahay cabd saliid addoonkii karooska caado iyo dhaqanna waxa waaye nimankan amxaarada la yihahdo boqoradooda boqor kastaa markaa inuu la baxo naanays inaga boqoradana muslimiintu naanays lama bixi jirin muctasim iyo maarata almuctasim billahi iyo almustansir iyo magacyada caynkaas oo lama bixi jirin oo diin iyo maaragtay ka turjumaya diintooda iyana sidaasi lamida waxay la bixi jireen maxay magacyo ka turjumaya diintooda markaasu ninkaas wuxuu ku naanaystiisa uu ka dhigay cabdusaliid addoonkii saliidka ninkaas intii aanu boqortooyada qabsan muslimiintu dhibaato gaara ugeysteen oo xifdi gaaru isagu hayay waxaa la yidhahdaa aabihiisii boqortooyada aasaasay oo yakunu amlaaga ahaa ayaa mar u diray baa la yidhi safar u diray inankiisan sayona safarkii markuu kasoo laabtay safarkaasima masar bu mise yaman labada waa la yidhaha safarkii markuu kasoo laabtay dabcan wuxuu soo maray imaarat alcadal ilaan dhulka xeebtaa laga xigaa xeebtii uu markaa kasoo degi muslimiintii baa qabtay ilaan waxay ka warhayaan haba ka fogaadaan walaalahooda kale sakran baad ku aragteen haba ka fogaadaane laakin waxay ka warhayaan meesha in muslimiinta dhib loogu geystay oo baat ninkii bay qabteen waxay rabaan inaad islaamtaa waa ninkii boqorku dhalay wey markaasu wuxuu yihi islaami maayo markaasay gudeen ah intay gudeen bay sii dahay ninkii wuxuu qaaday xiqdii iyo maaragtay allahu mustacaan waxaan la sheegi karinoo cadaawada aada faraad muslimiinta u qaaday maxaa yeelay wuxuu aaminsan yahay mar haddii la guday islaamnimada haba diidae inuun calaamadihii muslimiinta lagu yaqaanay shacaaraadkooda kuwii ugu waaweynaa ay ka muuqdaan gudniinkuna da waad ogtiin waa waajib marka laga hadlayo xagga maaragtay allahu mustacaan ragga marka gabdhaha laga hadlayana culimada waxay isku khilaafaan ma sunna mise waa waajib innaga waxa laga yaabaa hadda waayadii hore gudniinka masalada anba isaga yar leexde gudniinka waxa la yidhaha fircooniga ah ka carab laga carabayo hadda waxaa yimid in gudniinka naftiisiiba gabdhihii loo diido taa lafteedu waa mukhaalafatu sunna sunnada waa khilaafsan tahay yani waxa weye maaragtay gabdhaha muslimaadka in la gudaa waa shay sunno ah oo ilaahay subxaana caza wajalla jideeyey oo mashruuc ah oo nabigu jideeyey sala allahu alayhi wasalam oo diinteenna waxa weye maaragtay meel weyn kaga taalla wey waxa gaalada hadda ay meerahan ka dhowdhowayaan laleeyahy wa ajiiba waxa lagu lagama hadli karo ma wax diinteena kamid aanan ka hadli karin ba jira wax diinteena kamid aanan ka hadli karin ma jira yani waxa weye gabdhaha sida fircooniga in loo gudo xaaraam taa lama ogola taas iyo diinteena ma banaynayso laakin gudniinka sunniga gabdhaha in la gudaa ama waa sunna ama waa waajib sida raajixa marka culimada hadalkooda aad ufiirsatana darajada ugu yar wuxuu markaa noqonaya inuu yahay sunna muakada haddii baana waajib noqon rabbi aan lamid noqon ayib taas waa iga baraarujin insha allah ninkaa waa la guday alxaasi waa la sii daayay markii markaa boqortooyada aabihii uu ka dhaxlay muxuu markaa sameeyey yani waxa weye maaragtay awel imaaradda ovaad la yihaahdo oo meeshan hadda adsababa ay ku taalo agteeda ka dhisan ba dagaal ka dhexeeyey xagee xageeba markaa doonaya isaga inuu weerarka dagaal ku qaado cadal imaaratu cadal waa dhulkan zaylac iyo yani maaragtay allahu mustacaan gobolkan awdal la yidhaahdo iyo yani maaragtay allahu mustacaan berbere iyo mudunta caynkaasa yani iyo waqooyiga soomaaliya yani maaragtay allahu mustacaan dhulkaas ilamaa jabuuti dhulka wey dhulka imaaradaasi ka dhisneed ilaa har laga soo gaaro markaasuu meesha ciidan ku kala bixiyey maxaa markaa dhacay yani maaragtay waxaa dhacay inuu markaa ninkaasi oo maaragtay allahu mustacaan muslimiintii uu dhibaato fara badan ugeysto ilaa maalo baa la yidhaahdaa uuba maaragtay ka qabsaday magaaladii la ohan jiray cadal oo caasimada labaad muslimiinta marka u ahayd yani maratay imaarada waktigaa jirtay ninkaasi dhibaatada muslimiinta haba ugeyste wuxuu kaloo ahaadaa lina aad iyo aad ukhatara oo siyaasi a marka laga hadlayo alfaaq hadda la isticmaalo masar ba wuxuu u diray nin muslima yani munaafiq un dacamiir oo isaga ushaqaynaya isagoo muslimiinta kaga soo duulaya meesha fogaanta badan leh oo dhulkaa fog ugu tegaya ayuu wuxuu u diray nin camiirho isaga ushaqeeya masar oo muslim ah ninkaasi markaa muxuu leeyahy muslim baan ahay ninkaa boqorkaana isoo diray yani waxa idin soo gaarayna wax badani kama jiraan ninkana aabihii waa ka duwan yahay waa nin maaragtay allahu mustacaan wanaagsan in aad la tacaamushaan baa loo baahan yahay oo ninkii baadariga a boqri laha ad usoo dirtaan ninkii a boqri laha ad usoo dirtaan alxaasil ninkaasi markuu dhintay kadib gaalka ahi oo ay markaa yani maaragtay allahu mustacaan imaarada maratay amxaarada haystay waxaad isweydiin kartaan intaana dhibashadiisa gaarin oo boqorka muslimku meyey wazwa ibnu cumar walashmac ninkii imaaratu evan haystay aabihii ka dhexlay markaa ma sida aabihiiba duurka wareegaya maya sida aabihii duurka ma wareegayo awoodiisa wuxuu isugu geeyey imaaratu cadal iyo xaggan dambe dhulkii yani maaragtay buuraleyda iyo qorfihii waa iskaga yimi yani waxa weye maaragtay allahuma mustacaan meelaha muslimiintu ay cumqigooda ahee maaragtay aan xuduudda ahayn dhulkaasuu tegay halkaasuma maratay dagaal ka waday ilamaa iyo uu maaragtay allahuma mustacaan ninkaasi basti isaga dhinto ilahi subxana wajal ha unaxariisto ninkaasi markuu dhintay amxaarka ah ee wazo la yidhaahdo niri addoonkii saliibka isugu magac daray markuu dhintay inimadiisi baa isku khilaafay baa la yihi boqortooyadii waa naadir in nimankaasi ay isku khilaafaan boqortooyada waxa bilcagsi ah muslimiinta sida aanu arki doono darsigeena caawan ku arki doono insha allah muslimiintu inay boqornimo iyo qoraas isku qabsadaan wax cajiiba weye wax laga yaabo oo aada u fara badan weye oo dacfu liimaan iyo adduunye jacayl iyo waxaasaa kalifa nimankani laakin inay isku khilaafaan boqortooyadu aad iyo aad bay naadir u tahay laakin markaa waa dhacday muslimiintii markaa waxay ka faa'idaystaan duruuftii caynka ahayd waxaa soo baxay nin la yidhaha maxamed abu cabdillahi mujaahida toddoba boqol iyo sagaashan iyo sideedii taariikhda hijriga markay ahayd oo kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo sideed ku ku beegan dagaal buu qaaday dagaalkaasoo maaragtay allahu mustacaan ay kala qayb galeen yani maratay qabailka soomaalida iyo dadka galaha la yihahdo ama oromadu oo ninkaasi marka uu ku hantiyey meelo fara badan oo muslimiinta marka hore laga soo qabsaday muddo shan sana ah ayaa nimanka amxaaradu isku haysteen boqortooyada shantii sana muslimiinta ka faa'idaysteen alxaasil nimankaasi waa heshiiyeen waxay markaa boqor u doorteen nin la yidhaahdo wadam arcad oo lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan imaarada qabtay ninkaasi wuxuu la wakti ahaa markii uu dhintay wazo ibnu cumar alwalashac markuu dhintay waxaa isna imaaradii muslimiinta la wareegay xaqudiin ibnu cumar xaqudiin ibnu cumar iyo wadam arcad oo gaalka ah dagaalo aad iyo aad u fara badan baa dhex maray ayay culimadu yidhahdaan ninka wadam ibnu arcad la yihahdaa wuxuu imaarada gaalada hayay baa la yidhi muddo gabageeda oo shan sana shantaas sanada wuxuu maaragtay sameeyey baa la yidhi inuu dhul fara badan ka tirtiray masaajidada waana markii ugu horreysay nimankaas ay isticmaalaan inay masaajidada dumiyaan waa markii ugu horreysay ee marka ay isticmaalaan marka meel islaam yima- dhul islaam yimaadaan ee markaa masaajidada ay maaragtay dumiyaan dhibtiisu aad bay u badnayd ilaa culamada taarikhdu ay ka yidhahdaan ilaahay baa subxaanahu caza wajala cumrigiisa soo dhadejiyey oo shan sana ka dhigay un mooye haddii ninkaasi uu nimankaa gaaladaa sii haysan lahaa dhib fara badan muslimiinta ugeysan lahaa ninkaasi markuu dhintay wadam arcad waxba taarikh tafaasiil badan buu lehay kusii tigaali mayna insha allah waxaa boqortooyada gaalada ka dhexday camad sayuun halka muslimiintana weli uu boqor yahay xaqudiin ibnu cumar dabiici markaa waxa ah in markaa labadii boqor haddana sidii kuwa horeba isu leyn jireen iyana ay maaragtay dagaalkii halkii kasii wadaan ninkan la yidhaahdo camad sayuun waxa ay culimadu ku tilmaamaan nimanka muarikiinta ahi waxay ku tilmaamaan inuu yahay muasaskii dawladdan amxaarada oo waxay isweydiin kartaa oomeeyey kuwii amlaagii aynu soo marnay iyo kuwii ka dambeeyey waxay culimadu saa uleeyihiin ninkaasi wuxuu mideeyey markii koowaad nimankii salibiyada kristankaa buu mideeyey waxaa la yihahdo wuxuu khilaafa ka saaray wuxuuna keenay ba la yihi shay aan aani hore u aqoonin nimankan gaalada ah shaygaasi muxuu yahay in awlaadda ay boqoradu dhalaan caailada boqorada yani maaragtay awlaada ay dhalaan ee ragga ah in loo sameeyo magaalo u gaar ah yani maaragtay allahu mustacaan halkaa waxay u baahan yihiin maaragtay allahu mustacaan oo maarata khayraad iyo nimcaada loogu geeyo waardiye culufna laga hayo marka uu ninkaa maaragtay allahu mustacaan uu dhinto maaragtay boqorkahay uu dhintona iyaga markaa mid kamida laga soo doorto yaa kasoo dooranaya marka wuxuu aasaasay yani maaragtay majlis baadariye ka kooban kuwaasa markaa waxay majliska ugu koreeya ee markaa dawladda amxaarada magaaladaana waxaa loo bixiyey madinatu camba magaaladaas waxaynu arki doonaa jihaadka axmed gurey in nimankaas oo meel maaragtay allahu mustacaan magaalada loogu tegi doono oo maaragtay swer la qaban doono oo iyagoo dhan maaragtay laga dhigi doono yani maaragtay mid la dilo iyo mid la qafaasho laga dhigi doono insha allah laakin waktiga hadda aan ku jira wati waktigaa ka fogoy alxaasil ninkaasi markuu nimankaas salibiyada taa u mideeyey haddii marka ay midoobeen waxaa dhacay marka in muslimiintii sidii ay dagaalkii ugu wadaan dagaal fara badan baa isagii markaa xaqudiin ibnu cumar dhex maray dagaalkaasna waxa ugu culays badnaa ba la yihi macrako muslimiinta iyo gaalada dhex martay toddoba boqol iyo labaatan iyo sideed markii hijriyadu ahayd oo ninka saliibiga ahi ciidan aad iyo aad u fara badan uu marka allahuma mustacaan soo maaragtay muslimiinta kusoo bixiyey markaas wuxuu qabsaday boqor mamlakadii qabjaar ilamaa sultanadii ootaad oo dhan iska badaa inuu dhulkaa qabsado eh xataa boqorkii muslimiinta oo xaqudiin ibnu cumar la ohan jiray isaga laftiisu gacanta ku dhigay isaga laftiisa ayuu markaa dagaal dagaaladii kamida ku qafaasho gacanta ku dhigay ninkani wuxuu aada uga faa'iidaystay kii hore ee ka horreeyey ee maaragtay xoogay yar siyaasiga ahaa xikmadiisi buu ka faa'idaystay halkii markaa dhulka muslimiinta uu ka qabsado uu maaragtay allahu mustacaan uu isagu u talin lahaa muxuu sameeyey wuxuu sameeyey arrin aan hore uga dhicin muslimiintaan hore uga dhicin xaqudiin mid isaga la dhashay oo walaalkiisoo sabrudiin la yidhaahdo ayuu yidhi adigaa meeshan madax ka laakin anaadii hoos imanaysaa dhulkan adaa madax kaa imaarat ivad iyo maaragtay allahuma mustacaan dhulkaas oo dhan adaa madax kaa laakin anigaadii hoos imanaysaa isla markaa waa ka yeelay laakin waxaa la yidhi muddo yar kadib yani waxa weeye dagaalkaasi wuxuu dhacayaa ninka xaqudiina lagu qabsanayo oo muslimiinta lagu baabiinayo oo maaragtay boqor labaad loogu samaynayo sabrudiin la yihahdo wuxuu dhacayaa sideed toddoba boqol iyo sideed iyo labaatan hijiriya sideed boqol iyo sagaal iyo labaatan hijiriya markahay sanad kadib ninkii la odhan jiray sabrudiin ee markaa gaalada yani ay meesha u dhiibteen arrinkii loo cuntan waayey waa ka gelgishay ninkii gaalka habuu ciidamo ku bixiyey gaalkii baa markaa warqada soo qor oo yidhi war addoonkaygii baa teeraana meesha ku dhiibtay seedaad iga hor iman kartaa markaasuu isla u jawaabay jawaabtiisi waxay noqotay wuxuu ku yidhi yani waxa weeye maaragtay waxaan gawrici doonaa buu yidhi adiga laftaadan ku gawrici doonaa waxaan istikdaamsan doonaa oo jaariyad ii noqon doonta haweentaada waxaa ninkaa maarata gaalka islaantiisi weye maanijushaana la ohan jiray waxayna iiga shaqayn doontaa buu yihi fi taxni alxubuubi wasu wa sunci alkhubsi inay maaragtay ii tunto yani maaragtay allahu mustacaan haruurka iyo galeyda iyo seela caynkaasana ii tunto kimistana ii dubto ay iga shaqayn doontaa buu yidhi ninkii gaalka ahaa yani waxa weye arrinkaas oo cuntami waayey ciidan aad iyo aad u fara badan buu ninkii maaragtay muslimkaa kusoo kiciyey sabrudiin sidii walaalkii xaqudiin looma adkaaday oo loo qafaashay isaga looma qafaalana waa la dili waxaana lagu bedelay oo markiiba ay haddana ku bedeleen isaga laftiisa walaalkii baa lagu bedelay oo la oran jiray jalaaludiin ninkaa jalaaludiina markaa waxaa lagu xukumay inuu markaa jiziya bixiyo oo gaalka uu jiziyaya maaragtay allahuma mustacaan baadsiiyo wuxuuna xukumka isaga oo shaag islaamna huwan gaaladuna ay meesha u dhiibtayeen uu xukumka imaaradaa dhana ee faad la yihahda u haystay muddo koob iyo soddon sano koob iyo soddon sano koob iyo soddonkaas sano markaa muslimiintu maxay ku noolaayeen koob iyo soddonkaas sano mar haddii nin camiilihi kuu talinayo nin gaalo u shaqaynayo oo gaalo ay meesha dhigatay hadduu kuu talinayo maxaad filaysaa ma khayr iyo taqadum wanaag baad filaysaa maya bal hadda dhegeyso imaam almaqrizi waxa uu maaragtay leeyahay waxau imaam almaqrizi yihi muslimiintu waxay usoo direen buu yihi saltanadii masar ka jirtay oo markaa mamaaligta nimanka la yihahdo ay haysteen nin sheekh oo cabdullahi zaynici la yihahdo ninkaasaa loo soo diray masaarida si loo gaarsiiyo dhibaatada weyn ee muslimiinta haysta ninkii markaa sheekha ahaa ee muslimiinta wakiilka ka ahaa boqorkiibuu la kulmay markaa masaarida utelinayay boqor naasir ibn axamed alqalwuun la ohan jiray bal hadda ufiirsada jumal fara badan buu yihi lakin anigu dhowr kilimood baan kasoo qaaday wuxuu ka codsanaya an yakufa adyatahu can lmuslimiin ninkaa gaalka ahi bal inuu kan masriga ahi isku dayo inuu muslimiinta maarata dhibta loo geysanayo uu ka celiyo wa can akdi xarimihim iyo dumarkooda uu ka kaxaysanayo ee ka adoonsanayo inuu arrinkaa ka celiyo macnuu marka waa maxay yani waxa weye mid baa talinaya oo koob iyo soddon sano meesha haysta markaasaa koob iyo soddonkaa sano maxaa dhacay muslimiintiina waa baaba-ayaan haweenkoodiina waa laga adoonsanaya ninkaa marka caynkaas oo kale ah muslim buu marka u yahay madaxu yahay waxaan leenahay koob iyo soddonkaa sano islaamka maaragtay allahuma mustacaan ma ay soo marin wax madaxu yahay ma soo marin imaam alcamari nin la yihahdo muarika kitaabkiisa waa makhtuut laakiin an hadalkan waxaan kasoo raray nin doctor oo maaragtay rajul la yihahdo kitaab runta aada u mufiida u leeyahay ayaa kitaabka makhtuudka ah oo imaaraadka waktigaa jiray ka sheekaynaya yani maaragtay allahuma musta hadal kasoo raray waxa uu leeyahay isagoo waktigaa sifaynaya jamiicu muluki hadihi almamaaliki sabca mamaaligtii faraha badneed aad arkayseen toddoba iyo soddonkaa sano mamaaligtaas faraha badan aad arkayseen evad ha ugu weynaato ogaada muqoban waan dhaafay imaarat evad iyo imaarat cadal ha ugu weynaadaan laakiin kuwan yarare faraha badanna way jiraan marbana iyago kii adkaadan ba iska raacan wey gaaladu hadday adkaadaana gaalka iska raacan inta badan muslimka hadduu adkaadana muslimka iska raacan laakiin waxa dagaalka culus uu ka dhex jiraa marka koowaadna waa imaarada evad oo awood badan lahayd marka iyada la burburiyo oo gaalada ay burburin doonaan waa imaaratu cadal marka iyada naftooda la burburiyana waa imaaratu harar imaaratu harar markii la burburiyeyna dawladda soomaalida ay noqotay markii la burburiyena da maxaakiimta ay noqotay tasalsul saas u socdaa tasalsulka caynkaas socon wuxuu leeyahy imaam alcamari jamiicu muluki hadihi almamaaliki sabca mamaaligtaa toddobada ah boqoradooda oo dhami wa in tawaaratuuhaa boqortooyada haba kala dhexdeene waktigiisi buu ka sheekaynaya waana waktigii maaragtay ninkan jalaaludini uu imaarada hayay wey laa yastaqilu minhum bimulkin mid iyaga kamid ihi buu yihi boqortooyada saxoro ma aha ilaa man aqaamahu saaxibu amxara ilaa ka uu maaragtay boqor ka dhigo mooye ninkaan xaarada u talinaya liana alamra lahu fiihim maxaa yeelay taladooda isagaa gacanta ku haya wahum ka nuwaabi lahu iyaguna waxay u yihiin maxay wakiilon bay iy isaga u yihiin waata maanta laynaga rabo wey a maanta waxaa laynaga rabaa in maaragtay laynoo sameeyo niman maaragtay nuwaab iyo wakiilo uga ah yani maaragtay ninka aad sababo ka talinaya oo marka isaga ku doonan uu saaro ku ku xanaaqana markaa maaragtay meesha ka saaro wey waxaad isweydiin kartaana muslimiinti maaye yaan muslimiin noolay muslimiintu waa nool yihiin laakin haddii qiyaadada qaxmaato waa dhibaato waxay maro badan isku dayeen markaa inay dadku kacaan laba goor baan kacdoon ay sameeyeen xusaya insha allahu tacaala oo ku aadan intii udhexaysay toddoba boqol iyo afar iyo toban hijri ilaa toddoba boqol iyo yani maaragtay allahuma mustacaan afar iyo labaatan hijri tobankaa sano dhowr kacdoon ay sameeyeen laba kamid aan kasoo qaadaya insha allah mid wuxuu ka dhacay ba la yidhi magaalada cadal iyo muura waa laba magaalo muurada bana waa iska dhaabadaan umaleyna ayib kacdoonkaana waxaa sababay mid iyaga ku horreeyey oo dadkii evad imaaradaa la gumaysanayo ku noolaa ay maaragtay sameeyeen maxay ku sameeyeen ninkan xabashigaahi maaragtay camed sayuun ah ee ninkan jalaaludiin madaxda muslimiinta uga dhaya koob iyo soddonka sano meesha ku wardeysanaya ciidan baa u jooga cristan ah oo amxaara iyo tigray ah oo markaa maaragtay ninkan dee waardiyeynaya ilan inta munaafiq iyo camiil meel saa loo saaro laga tegi maayo dadku waa kukacayaan waa iska tuurayaan askar waardiyeysa waa in loo sameeyo ayib waa sida kuwa hadda xabar jooga oo kala daya meelo badanoo soomaliya kamid a nimankaasi marka askarta ama maratay gaaladu ay keensadeen markii ay muslimiintu arkeen mala wakti kamid a inay daciif yihiin oo jilicsan yihiin baa lagu kacay markaasay dhameeyeen fa abaaduuha can aakhiriha ciidankii meeshaa joogay hal qof kamaanay tegin markaasaa muslimiinta cadal iyo muurana iyana ay ku daydeen markaasi camal caynkaas oo kale a sameeyeen camalkaasi markaa markuu dhacay maxaa markaa dhacay waxaa dhacay ninkii la ohan jiray jalaaludiin markaa inuu baxsaday waa iska tegey haba baxsadee waxaa maaragtay culimadu ay qaarkood sheegaan meesha uu ku dambeeyey miyuu dhintay yani waxa weye maaragtay allah mustacaan see xaalkiisu noqday waxba ku tiigaali mayno ninkaa munaafiqa ee koob iyo soddonkaa sano ee maaragtay allah mustacaan gaaladu ay meesha ku haysay ay ku ardiyeynaysay halkaasaa taarikhdiisa ay ku dhamaatay see buu yeelay markaas ninkii la ohan jiray camad sayuun camad sayuun intii aanuba maaragtay jalaaludiinkan aan lagu kicin oo dadku aanay ku kicin ayuu isaga laftiisii dhintay waxaana maaragtay booskiisii bedelay bay culimadu taarikhda yidhahdaan sida ay soo raraan nin la ohan jiray sayf arcad maxaa marka isku soo baxsaday sayf arcad oo muslimiinta ay ku kaceen iyo maaragtay ninkii jalaaludiin ahaa oo meesha laga saaray iyo isagoo cidlo taagan muslimiintu markaa waxay madax ka dhigteen ba la yidhi nin la yidhaahdo cali cafwan ninkii la odhan jiray sayf arcad wuxuu raadraadiyey qof uu ku kalsoonaan karo oo dad maaragtay maaragtay awlaaddii boqortooyadana kamid ah ayuu raadraadiyey wuxuu helay nin la yidhahdo cali ibnu sabriddiin muslimiintu waa lagu soo duulay waa la qabsaday cali ibnu sabriddiinkaasaa madax looga dhigay mar kale laakiin cali ibnu sabriddiinkii arrinkii u adkaysan waayey wuxuu damcay inuu maaragtay kacdoon sameeyo dadweynihii loogu kalsoonaan waayey oo dee seen lagu kalsoonaan karaa nin isaga laftiisiiba ay gaala keentay inuu gaalada intuu ka gidixdo yihahdo haddaan kacaya maya waa lagu kalsoonaan waayey arrinkaasi markaa wuxuu keenay wuxuu maaragtay kalifay in isaga laftiisii ninkii la ohan jiray say farcad gaalkaha uu soo qabsado oo marka allahuma mustacaan uu maaragtay xidho uu maaragtay allahuma mustacaan xidho dabadeedna inaan isaga u dhalo axmed la yidhaahdo ayuu maaragtay allahuma mustacaan ku bedelay walada arrinkaa ufiirsa odaygii baa lasoo qabtay cali sabriddiin ahaa waa la xidhay inaanu dhalay markaa muslimiinta madax looga dhigay oo axmed la yidhaahdo odayga hadduu muddo xidhnaa maraa toobad buu daahirsaday toobad buu maraa daahirsaday oo inuu maaragtay ninkan boqorka adeecayo ayuu markaa muujistay inankii axmed ahaa boqornimadii waa laga tuuray odayga aabihiisaa baa lagu soo celiyey mayla socotaan ya jamaca odayga aabihii ahaabaa boqornimada lagu soo celiyey waa ninkii markii hore maaragtay inta laga tuuray inankiisa lagu bedelay ee la xidhay ayaa maaragtay inta jeelka laga soo saaray inankii laga tuuray baa isaga lagu bedelay inankii xaggee la geeyey sayf arcad ninkii uu muslimiinta boqorka uga dhigay axmed ahaa boqorkuna dhalay wuxuu ka dhigtay shaqaalihiisa waa ka haystay caasimadii amxaarad u geystay wuxuu ka dhigay dadka isaga ushaqeeya ee muxuu uqaban jiray kutubta ma sheegin ma dharka umayliyey ma waxa weeye maaragtay allahuma mustacaan guryuhu nadiifinaayo lama yaqaan ninkaa wuxuu laga dhigay maaragtay shaqaalihiisu ka dhigay saasuna ku tegin ninka axmed la yidhaahdo inta aanu sidaa ku tegin inaanu dhalay baa jira oo meeshaa kaga tegay oo xaqudiin la yidhaahdo ninkaasi nin wanaagsan buu noqday wixii aabihii ku dhacayna aada buu uga xumaaday kadibna maaragtay muslimiinta oo weligoodba da waxaana ka xumaa dhibaatadan say isaga qaadaanna garan la-aa ayaa maaragtay ninkii maaragtay qaa'id ka dhigtay ninka odaga haduurku galay yani waxa weye muslimiinta dhibtaynu ka kor qaado markaa bilaabay ayib yuu markaa la dagaalamaya wuxuu la dagaalamaya la soco waa cali sabrudiin oo marka isaga awowgiisa waa ninkii maaragtay allahuma mustacaan axmedka dhalay shaqaalaha noqday axmedkana wuxuu maaragtay sii dhalay xaqudiinkan xaqudiinkana markaa awowgiisa oo gaalada ushaqaynaya iyo gaaladu markaa la dagaalamaya ninkan aad iyo aad buu maaragtay nin khatar u noqday ninkii la ohan jiray sayfarcada gaalka ahaa soddon kun oo ciidana wuu kusoo diray ilahina subxaana casa wajalla waa uga guuleeyey waa ka adkaaday awowgii oo imaarada ifad gaalada uhayuu markaa ku qaaday weerar ku qaaday ilaa nin munaafiqihi mar hadda gaaladii awalba awooda ku lahaa ee uu maaragtay xuduuda ka dhiganaya laga adkaaday isna awood yeelan maaye awowgiina waa ka adkaaday imaaradii uu markaa qabsaday waxyaalaha cajiibka waxaa kamid ah in dagaalkaas ay ku jireen baa la yidhahdaa ilamaa iyo yani maaragtay lix nin oo adeeradiisa lixnin oo adeeradiisa oo isaga la dagaalamayo xagga safka yani maaragtay odagan munaafiq ee munaafiqa noqday ee gaaladu maaragtay ay soo u dhiibatay xukunka yani maaragtay ka ag dagaalamayo difaacayo qaar badan baa meesha ku dhintay baa la yihahdaa waxaa kamid ah kutubta soo raraan yani maaragtay allahuma mustacaan mid kamid a magaciis hadda waxaan ba filaya inaan maaragtay mulla asbax la oran jiray macrakadaasu ku dhintay ba la yihahda ninkaasi marka cimaaradii ifod la oran jiray buu cagaha udhigay dhulka udhigay caasimadii buu ka bedelay wuu sii durkay oo wuxuu maaragtay keenay khuda cusub oo ah inuu shawa iyo gobolkaa fog sii aado dhulka amxaarada sii galo oo caasimad cusub halkaa ka sameeyo oo waxa la yidhaahdo arrinkaasi marka wuxuu kalifay in muslimiintu marka ay xoogeystaan qoladii cadan ku noolayd ee iyaga laftoodu gaaladu ay marba weerar intay kusoo bixiso dhibaatooyin jirtay arrinkii ay ka faa'idaysteen dadkuna waa isa saameeyaan maanta xamar haddii gaalada lagaga adkaado insha allahu tacala waa lagaga adkaan doonaaye dhalo fara badan oo gaaladu si toosa si aan toosa uha ahayn ba uhaysato waa insha allahu tacala munaafiqiinta dadku intay ku kacaan waa la eeganayaa yaa maaragtay allah mustacaan la tuurtuuri doonaa biidn illah muslimiinta caadada waa kaceen nin sheekh oo sheekh saalix la yihahdo alimaam saalix la yihahdo isagoo maaragtay horkacaya laakin waxaad ogaataan inta aynu taariikhdana aynu akrinayno ufiirsana imaaraadka dhulkan amxaarada ku dhow ee dhulka soomaalida ay degto ka fog ee islaamka ah soomaalida waxba haka degaan waxba haka degaanbe yani waxa weye nimankaa gaalada ah inta badan waxay isku dayayeen in yani maaragtay marka khatari ka timaada un khatartooda ay maaragtay allah mustacaan iska joojiyaan laakin hadday maqlaan in yar oo isku dayihi imaaratu cadal iyo dhulka inuu ka jiro marka waxa weye jeiska ugu xooga badan bay kusoo bixinayaan ibat baa laga qabsaday shaw aa imaaro islaamiya ka dhisan tahay yani waxa weye maaragtay allahu mustacaan oo aan waxba u jirin yani boqortooyada amxaaradan waxba u jirin markay maqleen cadal baa dhadhaqaa ka jira ciidan culus bay ku bixiyeen sheekha sheekh saalex la ohan jiray ciidankiisina waa ka adkaadeen waana jebiyeen isagana waxa weye maaragtay allahu mustacaan halkii bay ku direen u ku sheegay raximah allahu tacala raxmatan waasica inta qaa'ida muslimiinta hogaamiyayaashooda kamid ah nimankaa ku maqan hadda lama tirin karo xaqudiin fatradiisii waxay noqotay fatro aada iyo aada u qiimo badan ninkaa mujaahidka ah ilaahay subxaana caza wajala jannadii ha ka waraabiyo waxaa markaa dhacday in boqortooyadii amxaarada uu la wareegay nin la yidhaahdo yani maaragtay wadam arcad waa ninka aan lahayn wadam maaragtay dhiigba kasoo qaada maaragtay shalay markay muxaadaraadka jeedinaynay wadam arcad wuxuu la kawsaday xaqudiin oo dhul fara badanna haysta yani maaragtay allah mustacaan yani maaragtay muslimiintuna ay imaaratu ebadna ay u caga dhigtay shawar gobolka la yidhahdana iyaguba ay haystaan oo beledka amxaarada xog aanu jirin ninkaa markaa saarat taahiratuhu aada iyo aad buu ninkaasi kolkaa uxanaaqay isaga iyo maaragtay amiirkii muslimiinta xaqudiin la ohan jiray dagaalo fara badan baa dhex maray ilaa culimadu ay yidhahdaan dhowr iyo labaatan mawqic ayaa labadaani dhex maray aakhirkii macrago kamida macaarifta ayaa xaqudiin uu ku shahiiday oo amiirkii muslimiinta umarada muslimiintu waxay caado ulahaayeen sida aynu ka arkayno yani maaragtay allahu mustacaan taariikhdatan inay dagaalka safka hore ka galaan oo ninku aanu is oranin adigu qaa'id baa tahay oo ummad dhan baa ku fiirsanaysa oo arrimo badan baa ku yaala safka horu geli waa shahiidi arrinkaasi markaa muxuu keenaya burbur iyo khalal buu keenaya halka nimanka amxaarada la yaraha saynu arki doono ninku markuu dagaalamayo ee maaragtay boqorka ahi safka meesha ugu dambeeya u ka galaya ciidankiisa marka la jabiyana waa baxsanayo ma ay dhicin nin nimankaa kamid oo macraka lagu dilay boqor boqorada xabashada kamid oo macraka lagu dilay ma dhicin laakin waxaa dhacday saynu arki doona insha allahu tacala qaar badan oo iyaga kamid a oo sidii loo bacsanayo ku baktiyey sidii loo bacsanayo maalin bay tuulo utagayeen oo uga baxayeen oo tuulo kale utagayeen oo uga baxayeen saa ku dhintay iyo qaar murugo oo dhintayba ayib dhowr iyo toddobaatankaa mawqic ee maaragtay xaqudiin iyo maaragtay wadam arca dhex martay waxay ka dhigtay markaa ninka amiirki wanaagsani oo markaa meeshaa ku shahido raximah allahu tacala raxmatan waasica waxaa markaa imaaradii muslimiinta la wareegay walaalkii sacdudiin abulbarakaat oo toddoba boqol todobaatan iyo lix ilaa sideed boqol iyo shan hijiriya markaa haystay wuxuu ninkaasi la kawsaday nin boqor boqorada amxaarada kamida daawud alawal la ohan jiray daawud alawal wuxuu markaa isna bilaabay inuu dagaalkii halkii kasii wado maadaama oo yani boqorkii isaga ka horreeyey oo boqor muslimiinta kamida dilay isla markaa waanu kan ka takhalusaa dagaalku laakin waxay yidhahdeen culimadu wuxuu ahaa xarbu sijaal buu ahaa dagaalku dagaal isu dheeli tiran buu ahaa yani maaragtay allah mustacaan muslimiintu marro badan bay adkaanayeen iyana mar baa laga adkaanayay mathalan mawqico ay culimadu ku sheegaan mawqicaadii ahbada muslimiintu aada iyo aad bay u adkaadeen ilamaa iyo la yidhaahdo yani maaragtay meesha dagaalkaasi uu ka dhacay meel cag laga dhigaa la waayey meel kasta madax baa yaalla ilamaa madax la isku taaga mooye a yani waxa weye maaragtay miidaankii macrakada waxaa buuxiyey nimankaa madaxoodaa buuxiyey yani aanay suurtagal ahayn laa yajidu lmaaru mawdican yamuru ilaa fawqa tilka aru'uus oo qofka maaragtay doonayo inuu ka gudbaa aanu ka gudbi karin ilaa uu nimankaa madaxa kaga istaaga mooye alxaasil dagaalkaasi faraha badan boqorka muslimka iyo boqorka gaa ninkaa gaalka dhex maray aakhirkii wuxuu keenay in yani maaragtay sacdudiinna sidii walaalkiisii ka horreeyey xaqudiin ahaa isna macraka macaarifta kamida maaragtay allah mustacaan uu ku shahiido ilaahay subxaanahu caza wajala ha unaxariisto arrinkaasi markaa wuxuu keenay odaygii cumar walashmac ahaa ee imaanada iyo dad aasaasay ee boqortooyada mid qaa'ina iyo mid mukhlisa ay uun nasligiisa iyo awlaadiisa iyo awlaadu sii dhalay ay iska dhexlayeen waxaa markaa dhacday markii la dilay ninka la yidhaahdo sacdudiin la dilay in ay maaragtay imaaradii si dhaba ukala burburto oo lakala cararo waxaad oran kartaa oo maxaa loo kala burburay may cadal iyo markii hore meesha iman jira yimaadaan taarikhda iska dheer ode tafaasiil fara badan ma geli karne imaaratu dagaaladan faraha badan sacdudiin u galayo imaaratu ifad oo dhan baa laga soo qabsaday yani maaragtay harar oo dhan baa laga soo qabsaday imaaratu cadal oo dhan baa laga soo qabsaday ninkaani saynac lafteedu galay oo markaa weliba gubay sacdudiin marka xaggee lagu dilaya waa baxsaday oo jaziirad buu tegay isagoo xoogay ciidana maaragtay meel jaziirada la jooga ayaa nimankii gaaladaha ugu yimaadeen nin munaafiqoo munaafiqiinta kamid aha yiri ninka odayga halkan buu ku jiraa isagoo markaa dagaalamay seeftiisa ku dagaalamaya lagu dilay jaziiradii lagu dilayna waxaa loo bixiyey baru saciid ayib awlaadiisii marka waa kala cararen yaman bay ku noqdeen ba la yidhi yaman bay aadeen labiyo toban sano ayaa markaa muslimiintu aanay cid u talinaysa aanay jirin waa marka keliya ay soo martay in aanay cid u talisa aanay haysan labiyo tobankaa sano marka muslimiintu cid u talisa aanay haysanin waad garanaysaan dhibaatada markaa meesha ka dhici karaysa imaam almaqrizi raximah llahu tacaala markuu ka waramayey fatrada wuxuu yihi faawqacuu bilmuslimiina waqaa'ica nazla bihim fiha min alqatli walcasli walsabyi walistirqaaqi ma laa yumkinu atacbiiru canhu muddata cishriina sana muslimiinta waxaa ku dhacday dil iyo addoonsi iyo kaxaysi iyo dhibaato fara badan oo aan la koobi karin muddada labaatanka sana waxaad marka arkaysaan imaaratu cadal oo markaynu darsiga bilaabeynay aynu niri waxay maaragtay ku imaaratu overde oo aan niri waxay ku sanayd boqol iyo afar sano dagaalada faraha badan iyo boqorada isbedelayay iyo dagaalada mashaakilkaas aynu ka warramayna waa muddada boqol iyo afarkaa sana boqol iyo afartaa sano muslimiinta waxay u ahayd imaaratu maaragtay overd ama imaaratu ifad ay telinaysay dagaal bay u ahayd ama ha adkaadaan ama ha laga adkaado oo marka laga adkaado waktiyada qaarkood munaafiq madax looga dhigayay yani markaa kadib waxaa bilaabantay fatra cusub oo imaaratu cadal la yihahdo muslimiintu marka waxay bilaabeen dhulkii fogaa ee iva intay iskaga soo guuraan inay harar caasimad ka inay maaragtay allah mustacaan zayla ay caasimad ka dhigtaan oo imaaro cusub marka ay bilaabanto oo loo bixiyey imaaradii maaragtay allah mustacaan yani maaragtay cadal loo bixiyey waktigaas marka dabcan markay muslimiintu imaarada aasaaseen nimanka gaalahay dee ma ogola in muslim imaaro aasaasay dagaalkii haddana bilaabeen imaarada ayaa aasaasay nimankii maaragtay awlaadu walashmac ee markii horena imaaratu ifad aasaasay kii ugu dambeeyey sacdudiin aha lagu dilay maaragtay allah mustacaan zayla cagteeda lagu dilay ee yaman u noqday labiyo tobanka sano maqnaa kuwii baa dib usoo laabtay markaasaa muslimiintu ay maaragtay allah mustacaan ziyado wanaagsan ay ka dhigteen yani maaragtay allah mustacaan markaasayna bilaabeen inay imaaro cusub aasaasaan sabrudiin cali oo awlaadii ninkii jasiirada lagu dilay ugu weynaa labiyo toban sana haba maqnaadee ayaa caasimad cusub samaystay oo dakar u bixiyey muslimiintuna halkaasay marka allah mustacaan ay dagaalka maaragtay mar labaad ay ka bilaabeen muxuu ninkaas dagaalka ku bilaabay jihaadka toddoba faras a toddoba faras toddoba faras keliya ayuu markaa doonayaa inuu xagga muslimiinta kusoo dhiciyo toddobadii faras buu dagaal ku qaaday mawqic lena sarjan baa isaga yaan xaariska u horyimaadeeno waa ku jebiyey muslimiin fara badan baa markaa allah mustacaan ninki usoo jabtay markuu maqlay gaalkii markaa talinayay gaalka waktigaa markaa amxaarada u talinaya waxaa la ohan jiray isxaaq waxaana lagu naanaysi jiray cabdusaliid addoonkii karooska lagu naanaysi jiray waa waktigii sideed boqol iyo afar iyo toban waxaan leeyahy sideed boqol iyo toddoba iyo toban ilaa sideed boqol iyo sideetan iyo saddex inta udhexaysa waxaan leeyahay soddon iyo afar cafwan ayuu ninkaa gaalka markaa nimankaa gaalada u talinaya markuu maqlay nimankii baa soo laabtay oo muslimiintiiba imaaro damca inay doonaya inay asaasaan oo dagaal cusub doonaya inay bilaabaan muxuu markaa ninkii sameeyey ciidan aada u fara badan buu soo diray ciidankaasi muxuu ka kooban yahay waxaa la yidhi toban amiir oo mid kastaba labaatan kun oo qof uu hogaaminayo waa imisa markaa laba boqol oo kun oo nin sooma ayib muxuu kusoo bixinaya waa ninkii toddobada faras ku dagaalamayay a afiri sida aanay nimankani marna u ogolayn in in yar oo maaragtay allahu mustacaan nuur ama iftiinihi uu dadkan usoo baxo muslimiinta de maxaad ka filaysaa marka ninkii sabrudiin ha waa la jebiyey waa baxsaday ciidankiisii markaa wuxuu uqaybiyey baa layihi saddex qaybood qayb isagaa oday ka noqday qaybna nin la yihahdo maaragtay allahu mustacaan cumar buu madax uga dhigay ninna qayb la yihahdo xarbu goosh buu madax uga dhigay wuxuu markaa ku dagaalamay waxa hadda casriga loo yaqaano xarbu alcisaabaat dagaalka maaragtay allah mustacaan ku dhuf oo ka dhaqaaqdaa oo dee muddada dheer qaadanaya ogaadana oo ninkan cabdisaliib la baxaya ee ciidanka intaa leegnimo kusoo diraya waa ninka aynu shalay soo marnay aynu lahayn alfonso ninkii maaragtay la xidhiidhay boqorkii yani maaragtay sbanishka ee roome ugu tegey ee ku haminayay inuu maaragtay allahu mustacaan kacbada qabsado wey ma anin awood yar allahu mustacaan sabrudiin dagaal dagaalada kamid ah ayuu markaa isna ku sheegay raximah llahu tacala raxmatan waasica waxaa la wareegay marka imaaradii muslimiinta mansuur mansuur ciidan aad iyo aad u xoog badan buu markaa abaabulay kilifayda awood heerkuu ka gaaray inuu maaragtay hareereeyo caasimadii amxaarada mar hadda ufiirso yani waxa wey muddo yar gudaheed inuu caasimadda amxaarada maaragtay hareereeyo weliba uu ku dilo meeshaa lafteeda ninkaan maaragtay allahu mustacaan boqorka xabashada boqorka oo saydig uu ku dilo halkaana maaragtay qaar ciidan oo ka baxsaday oo burmaka la yidhahdo fuulay uu laba bilood kaga hayay maxay xisaar kaga hayay markaasaa ninkii la odhan jiray cabdusaliib ay daa'iradiisi kacday boqorkii xabashida markaasu wuxuu usoo diray ciidan aad iyo aad u fara badan leh ciidankaasi markaa waxaa meeshaa dhacay in boqorkii markaa muslimiinta ama amiirkii muslimiinta iyo walaalkiisu amiir maxamed la odhan jiraya labadaba meesha lagu qabsado iri yani waxa waa caadadooda waa siyaasad maaragtay wanaagsan ee xikmad fiican toona midna ma ahayn in ninka amiirka ay waxabaabulaye ee dagaalka ku jira oo isagu marka kuwada safka soo galo oo yidhahdo inaan shahiidaan raba inaan shahiidaan rabaa sax weye oo qofku shahaadada wax ilahay siiwaya subxana casa wajala laakiin markaad ummad masiirkeed adigu aad gacantaad ku hayso shajaacadaada iyo geesinimadaada halkan aad dhigaysaa a haddii geesinimadaada ay ka dhalan karto inay ummadi hanaagsinto oo ummad la adoonsado oo diintooda ay khatar ay gasho markaa geesinimada halkan aad dhigaysaa fulay baad noqonaysaa dabka dambaad gelaysaa geesinimadaada iyo waxbixintaadu hadday kalifi karaysa in khasaaradii iyo baytulmaalka muslimiinta u dhamaado yani waxa wey marka iyana macno male maratay dabsinimada aynkaas oo kale ah alxaasil labadaa nina waa la qabsaday nina maratay allah mustacaan waa la qafaashay maxaa marka dhacay ee waxaa dhacay dhibkii hor oo kale inay soo laabato imaam makrisi waxa uu leeyahay fa awqaca bilmuslimiina waqaayica shaniica ninkaa markaa gaalka ay muslimiinta wuxuu ku sameeyey wax aad iyo aad u foolxun tawiila oo muddo dheer qaadatay qatala fiiha wasaba wastaraqa yani maaragtay uu wax dilay oo adoonsaday caalaman caalam fara badan buu dilo adoonsaday laa yuxsiihi aanu koobi karin ilaa khaaliquhu rabbiga abuurtimoya subxaanahu wasaarat waxaa suushay bui dawlat lislaami min hunaak halkaana dawladdii muslimiinta waa ka baabacday mar labadaa muslimiintu karo kale soo celiyeen waxay maaragtay madax ka dhigteen jamaaludiin oo labadii la qabsanayay walaalkooda qodobo soo dhan imaarada muslimiinta hayay soomaalidina ku kacday qabail qabailka soomaalida markaa ku kacay xuma hadda oran rixbil rixbil bay hayeen laakiin kutubtay ku yaalaan qabail kamid a qabailka soomaalida markaa ku kacay wuxuu markaa bilaabay horta inu iyaga la jihaado iyagii buu la jihaaday yani waxa wey ummadu kusoo daray markuu iyagii la jihaado ummaddu kusoo daray ayuu markaa dagaal culus qaaday dagaalkaasi wuxuu kalifay ninkii boqorka gaalada ahaa isxaaq la ohan jiray ee labada nin walaalihiisaa qabsaday in uu ninkii ciidan ula socdo jebiyey dabadeedna bacsaday de miyaa la gaarayaa boqor xabashiga boqor xabashiga la gaari maayo la sabka horeba kuma jire yani waxa wey maratay ninkii waa cararay saddex cishaa la baaxinayay baa layidhi kadib alxasil waa la waayey wuxuu u dhintay baa layidhi ninkaasi famata kamadan murug buu udhintay a yani waxa wey ninkii boqorka ciidankiisi waa laga jabiyey yani maratay gaalka ahaa meelo fara badan muslimiinta hore looga soo qabsado mamlakatu dawaara iyo ay kamid tahayna dhulkaana waxa marata muslimiin dib bay uqabsadeen meelo fara badanoo maaragtay allah mustacaan hore looga qabsadeen alxaasil waa qabsadeen wey jamaaludiin jihaad culus buu nimankii ku qaaday imaaratu ibaadkii waagii hore laga yimi dib ugu laabtay maxaa dhacay marka arrin aad iyo aad u murugane sideed boqol iyo shan iyo soddon hijiriya markay taariikhdu ahayd ayaa laba adeeradiisi u tashadeen markay arkeen ninkan inuu maaragtay allah mustacaan mulkigii waasiciyey baa layidhi aan kala wareegna mara waa inqilaabka hadda la isticmaalay ninkii waa dileen koobay kaga siiyeen markii markaa la dilay fidna markaa dhacday ninkaas jamaaludiin le nin aad iyo aad u caadila bu ahaa jihaadkiisa ka soko waxyaalaha ay culimadu ku sheegaan cadligiisa waxaa kamid a waxay yidhaha inan isagu u dhalay ayaa inan kale gacan ka jabiyey baa layidhi markaasuu yidhi haloo yeeray waa loo yeeray markaasuu yidhi dhagax u saara gacanta gacantii baa dhagax loo saaray markaasuu isagu intuu bir qaaday ka jabiyey ayib kelmad buu ku yidhi marka wuxuu yihi duq kamaa adabta walad annaas sidii awlaada dadka aad adba gacanta uga jabisay baad nin lagaaga jabinaya masalada horta marka faqiih ahaan loo barbadhigo horta waa khalad oo xilaa la ysaga qisaasto yani kuma jirto gacan la jabiye alaas kuma jiraan qisaas ma galaan laakin alxaasil waxyaalaha qisaasta galaa waxyaalaha aan siraayada keenayn tacadi iyo xadgudub aan keeni karin oo wixii lagugu sameeyey kabadbadin aan la iman karin sida masalan kabka hadii lagaa jaro kabka waad ka jari kartaa ilig hadii lagaa bixi waad ka bixin kartaa ilig maaragtay il hadii lagaa tuuro waad ka tuuri kartaa laakin waxyaalaha aan maaragtay aan is maaragtay keeni kara tacadiga keeni kara gacan baa ad qof kaa jabiyey inaad tirado waa ka jabinaya waxa laga yaabaa inaad khasaare intii ka badan aad ugeysato alxaafil laakin inagu waxaan uga jeednay cadaaladiisa inaan tilmaano ninka cadaaladiis markaa waxay kaliftay de inay muslimiinta o dhan jeclaadaan waa ka markaa dee dagaalada culus qaaday ee boqorka amxaarada si u baacinayay maaragtay allahu mustacaan murugta tionayl ugu maaragtay allahu mustacaan u dhintay laakin macalafif adeeradii baa jiray adeeradii markii dila xoogay foodaa baa dhacday muslimiintu waxay maaragtay madax ka dhigteen shihaabudiin axmed bedelaay ninkaas isla jihaadkii halkii kasii maaragtay allahu mustacaan waday waxaa markaa ninkaa isaga lam wakti ahaa gaalkii la ohan jiray zuru yacquub zuru yacquubka haddaad aad xusuustaan waa ninkii ka qayb galay majmuca florence aynu shalay ka sheekeynayni yani waxa weye maaragtay magaalada talyaaniga ku taala maray gaalada isugu yimaadeen kaniisadaha oo dhani yani waxa weye kun iyo afar boqol iyo koob iyo afartanki milaadiga taarikhda markay ahayd majmucaasuu ka qayb galay oo loogu shirayey in muslimiinta meel looga soo wada jeestay ayib shihaabudiin axmed bedelaay iyo ninkaa dagaalo fara badan baa dhex maray alxaasil jihaadadii mid kamid a ayaa kalcaada ninkaa shihaabudiin axmed bedelaay la yihahdaa uu ku shahiday markaasa weliba waxa usuurta gashay inay jirtadiisii iyo maaragtay allahu mustacaan jidhkiisii yani maaragtay ay gacanta ku dhigaan waa googooyeen ba la yihi markaas waxay uqaybiyeen imaaraadkii jiro islaamiga ah imaaro kastaba cad cadadkiisa kamid a loo diray si ay ugu cibro qaataan oo aan mar dambe wax maaragtay allahu mustacaan dhaqdhaqaaqa oo ka maaragtay yihahdo waa kacayno aan loo helin maxaa jabiyey ninka la yihahdo shihaabudiin axmed bedelay waad weydiin kartaa yani nimankii shalayto boqorkooda la baacsaday ee maaragtay allahu mustacaan suu maaragtay u ordayey yani maaragtay murugta iyo tiiraanyada udhintay goormay markaba awood yeesheen ninkaa laba arrimood baa loo fiiriyaa haziimada ku dhacday midi waxay tahay boqortooyo yaro hadiya la yihahdo khariirda inaad baad ku arkayseen baan umalanaya insha allah meel shaqay ku taallaan boqortooyadaas nin baa ka tirinaya maxamed la yihahdo ninkaasi markuu maqlay nimanka cadaaladooda yani maaragtay cadaliyiinta ah iyo say u wanaagsan yihiin iyo muslimiintu say ula socdaan iyo wuxuu ka cabsaday in isaga la yihahdo muslimiinta kusoo maaragtay bir nin xunna u aha ninkaas muslimiinta kusoo daran baa buu ka baqay in la yihahdo markaasu wuxuu la xiriiray ninkii gaalka ahaa zaru yacquub wuxuu yihi maaragtay ninkaan iyo maaragtay labadeennaba khatar buu inagu yahay idina khatar buu idinku yahay ana boqortooyada khatar buu ku yahay ameel ugu soo wada jeesana ninkaasi maxamed la yihahdo ee boqortooyada hadiya ee maaragtay muslimiinta ay degayn amiirka ka ahi wuxuu u tegey yani maaragtay allahu mustacaan shihaabudiin axmed bedelaay oo amiirkii muslimiinta ah markaasuu yiri gaaladan ku duulayna alxaasil waa qaso dheer ninkaas shirqool buu sameeyey shirqoolkuu sameeyey markaa wuxuu kalifay ciidan aanay ku tashanin yani maratay shihaabudiin axmed bedelaay iyo dadkii muslimiinta ah oo gaalo iyo ninkan oo munaafiq oo la socdo oo iswato oo aanay ku tashanin kuna xisaabtamin inuu meel kaga soo baxo markaa ninkii amiirkaasaa lagu dilo sababta labaad waxay tahay baa la yihahdaa nin taajirun carbeed oo addoomaha dadka la addoonta ka maaragtay tijaaraysan jiray xabashada dee lasoo muslimiintu jihaadkay kusoo addoonsadaan ka maaragtay ganacsan jiray ayaa imaarada hadiya yani maaragtay allahu mustacaan tijaaro iyo ganacsi aad iyo aad u fara badan ku haystay baa layihi wuxuu markaa isaga laftiisu dareemay in tijaaradiisa tan malaxoogay dulmiya musuqmaasuq waxba isku dhex waday inaanay socon karin haddii ay maaragtay imaaratu cadal intay sido yani maaragtay meeshan lafteeda la qabsado markaasu wuxuu u ballan qaaday baa la yidhi ciidankii shihaabudiin axmed bedelaay inuu isagu maaragtay siin doono wixii ay ku duuli lahaayeen oo fardo iyo maaragtay qalab fara badan u diyaariyey markii ay soo baxeen oo maaragtay damceen meeshii qalabka loogu diyaariyey ay yimaadaanna waxay la kulmeen iyada aanay waxba joogin iyo ciidan gaala oo u diyaarsan halkaasaana maratay allahu mustacaan nimankaas lagu jebiyo lagaga adkaado maxaa markaa dhacay markii dee amiirkii la dilay muslimiinta nimankii ciidankii muslimkana la jebiyey zuru yacquub muslimiintii marka waxay gacan birow ku qabtay markaas gacan bir uu ku qabtay yani maaragtay wuxuuna markaa bilaabay in dadka lagu tansiiriyo ama dadka maaragtay christan maaragtay la yihahdo christannimada qaata si maaragtay allahu mustacaan khasaba christannimada ku qaata ninkii la ohan jiray amiirkii maxamed la ohan jiray boqortooyada hadiya amiirka ka khiyaanada intaa la eg sameeyey maxaa lagu abaalmariyey balaba ufiirsada waxaa lagu abaalmariyey horta inuu jizye bixiyo waxaana lagu abaalmariyey uu amray anlaa yalbisuu cidda maaragtay inaanay gashanin waxyaalaha maaragtay lagu dagaalamo sida seefaha iyo warmaha oo kale walaa yumsiku siyuuf seefna aanay gacanta ku qaadanin walaa yarkubu khuyuulan bisuruuj fardahana aanay ku fuulin iyagoo koora u saarayn de nin faras kooraystay waa nin ku talagalay inuu muddo dheer socdo wey oo dee inuu jihaado iyo inuu dagaalamo iyo ku talagelayo wey macnaa waxa wey waa inagoo layna yidhaahdo yani maaragtay allahu mustacaan gawaarida marka aysan gartaan ilaba ay idinku jiraan labaatan litir oo shidaala mooye haggaad ku gaari karaysaa labaatan litir oo shidaal habeenla kuma gaari karaysa ninka waxaa lagu xukumay jizyo khaas ah jizyada ufiirsada waxaa lagu xukumay in uu maaragtay allahu mustacaan gabdhihiisa gabar kamid a mar alaali markii boqor xabashi cusub yimaadaba in boqorka ka talinaya magaalada meesha la yihahdo hadiya uu gabad kamida gabdhihiisa jizyada kusoo daro oo markaa boqorka xabashiga ay guursado waxay samayn jireen marka sida kutubu taarikh ay dhigayaan markay gabadhaa soo dhoofinayaan ee boqorkaasi gabadha uu dhalay uu ninka xabashigaa soo siinayo waxay samayn jireen way soo katmi jireen wayna usoo meyri jireen wayna kusoo tukan jireen maxay ka dhigan tahay way dhimatay wy a gabadha marka khasab baa lagu gaalaysiin jiray gabdhaha waxaa kamid ahaa gabadh uu ninkan amiirka ay dhalay maxamed laftiisu oo markii dambe hiliina la baxday hiliina sugay yacquub baa guursaday waa qofka dhashay maaragtay allah mustacaan ama awowga u noqotay boqorka la yihahda labna dangal oo ninku axmed guley la dagaalami doona gabadha tani waa gabadha warqada u qortay yani maaragtay allah mustacaan nimankii la oran jiray bortugiiska warqad u qortay bal warqada aan akriya insha allahu tacaala gabadhaas dee iyadoo maaragtay yar ya inta lasoo kafmay oo lasoo maaragtay loo soo maaragtay maylay sidii qof dhintay ayaa dabadeedna yani maaragtay allah mustacaan ninkaa gaalkaa loo keenay waa guursaday wuxuuna ka dhalay boqorkaa yarkaabuu ka dhalay gabadhaasi markii yani maaragtay allah mustacaan labna dengel uu khatar galay oo ay u tahay ayeeye u tahay waa boqoray ayeeye u taho gaala markuu khatar galay waxay kula talisay inuu maaragtay allahu mustacaan waxay kula talisay inuu maaragtay allahu mustacaan gargaarsado allahu mustacaan alama taxtikun inuu gargaarsado yani maratay nimankii la ohan jiray portugiiska inuu maratay gargaarsado ayb oo warqadan hadda fiiriya warqada ay qortay waxay gabadhaasi leedahay waxay u qoraysaa ninkii yani maratay portugiiska utelinaya markaas waxayna uga mahadnaqaysaa dayla inuu intuu yimi guray waxay leedahay bismi illaahi wasalaamu calaa amna wail waa ninkaa gaalkaa magaciisa wey waan ku salaamay bay tiri sayid albaxri wa qaahir almuslimiin ninka maaragtay badda maaragtay sayidkiisa ah muslimiinta kii khasbayna alqusaat alkafara muslimiinta madaxa adaga gaalada ah taxiyaati ilaykum wadacawaatii lakum aad baan idin salaamaya dad bortugiiska tihiin aad baan idinku ducaynaya laqad wasala ilaa masaamicina waxaana soo gaaray bay tiri in ana sultaana masr jahasa jeishan dakman liyabriba quwaatikum inay masaaridu diyaariyeen ciidan culus oo ay doonayaan inay maaragtay idinku dhibaateeyaan wa naxnu calaa isticdaadin limuqaawamati hajimaati alkafar annaguna waxaanu diyaar u nahay inaanu ciidamada gaalada maaragtay aanu muqaawamo ku samayno biirsaali akbari cadadin min junuudina fi lbaxr oo aanu idiin soo dirno ciidanka ugu tirada badan aanu badcaas usoo dirno baxr alaxmar wa ilaa makata maka aan usoo dirno aw jasiirati baab ilmandir wadalika arrinkaa waxaan saa u samaynaynaa linaqdiya qadaan taaman si aanu mar keliya uga wada faraxadano calaa tartumati alkufri gaalnimada asalkeeda walacalahu waxaa laga yaabaa bay tiri qad aana alwaqtu waktigiinu soo dhawaaday litaxqiiqi nubuwati alqaa'ila ee maaragtay allahu mustacaan waktigaas oo ay xaqiiqo noqon doonto yani hadalkii nebiyadeenu ay ku yidhaahdeen waxaa soo bixi doona boqor nasraani ah yastatiicu fii waqtin qasiirin oo wakti yar maaragtay ku awoodi kara inuu ku burburiyo an yudamira alumam alislaamiyata almubardira ummadaha muslimiinta ee maaragtay berberiga warqadaas waa warqad waa warqad shukri ah oo maaragtay ay boqorka una mahadnaqayso midda kalena maaragtay allahu mustacaan ay ay salaadii baa ad loo gudbay filaya midda kalena ay maaragtay doonayso inay u sheegto inay maaragtay allahu mustacaan ay la socoto oo maaragtay ay yani maaragtay allahu mustacaan ay cadowgiisa ay meel uga sooda joogtaan alxaasil fatradaas waxay ku dhamaatay sidaa murugada leh oo markaa ninkaa maaragtay allahu mustacaan muslimka amiirka markaa loo dilay kadib markaa waxaa bilaabmay ya ikhwa waxaa bilaabmay wakti ay dadku maaragtay ay ka quusteen nimankan maaragtay allahu mustacaan umarada ah waxaana kalifay inay ka quustaan waktigaa wixii ka dambeeyeyba waxay bilaabeen inay xukunka isku qabsadaan kani xukunka la wareego laba bilood hayo kani kala wareego mid kale saddex bilood hayo mushkilada caynkaasa markaa wixii intaa ka dambeeyay bilaabantay kadib markaa muslimiintu waxay ku kalsoonaadeen dad ay u bixiyeen yani maaragtay umara oo nimankaa ka hooseeya dadka umarada abaa markaa insha allahu tacala waqti aad iyo aad uqiimo badan iyo jihaad aad uqiimo badan oo imaam axmed goray hogaaminayo markaa gaalada la geli doona oo dhulkii ay naga soo kaxeeyeen ay naga soo qabsadeen oo dhan markaa daylac baynu marayna iyo harare daylac iyo harar inta la dhaafo ayaa waxaa la gaari doonaa insha allahu tacaala kasala oo maaragtay suudaan ku taala yani maaragtay fatradana ama muxaadaradeenu caawa waa wakti ay muslimiintu aada u liiteen waa hadda waktigaan ku jirno o kale laakin waxaa waktigaa barbar socday in marba nin wanaagsani soo baxayo oo maaragtay muxaawalo isku dayay laakin fatrada soo socotay habeen dambaan ka sheekayn doona insha allahu tacaala waa fatro dahadiya biidn illah waana fatro dariif ah yani dariif waxay ku tahay fadaa'ilkan aad gargaranaysaan ee soomaaliyeed oo maanta iyagoo islaynlaynaya aynu arki doona habeen dambe haddii alla ka dhigo insha allahu tacaala iyadoo laleeyahay shif hebel baa jihaadka midigta ka gashay bal hebelna bislay ka gashay reer hebelna xagga hore ay ku jireen yaad arki doontaan insha allahu taala runtii wax lagu maaragtay bishaaraysta in lagu daydano wabillahi tacala tawfiiq wajazakum allahu khayra asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu